alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed waxaynu joognay aayadda sagaal iyo sagaashanaad ee min suurati الnisa qaala allahu tacaala wman yuhaajir fi sabiili illahi yajid fi lardi muraagaman kasiira wasacah wman ykrج min baytih muhaajira ilى allahi warasuulih uma yudrikhu lmawt faqad waqaca ajruhu calى allah wakana allahu gafuura raxiima allahu wuxuu yihi waman yuhaajir ku kastoo haayira ama hijrooda fii sabiili illahi ilaahay waddadiisoo jihaadkaa u haayira ama u hijrooda yajid fi lardi waxa uu heli fi lardi arlada wuxuu ka heli gudaheeda muraagaman meel loo hijroodo loo wareego oo kasiiran fara badan muraagamka ahlucilmiga qaarkood waxay ku fasireen muhaajaran meel loo hijroodo taabiciinta qaarna waxay ku fasireen mutaxawalan meel loo gadoomo madhaban waa lagu fasira laakiin kelmadda waxaa laga keenay calaa kulli xaal waa tafsiir bilaazim oo macnaha guud un baa laga eegayaa laakiin kelmaddu tafsiirkeedu waxa uu yahay min arugmi baa laga keenay rugmina waxaa la yidhaahdaa sandullayntaa la yidhahdaa min alraqaam baa laga soo qaaday oo calaa rugmi anfik marka la leeyahay sandullaa looga jeedaa bimacnaa sankaagu ciidda ha gala wey ama ciidda ha saabto alraqaam waa ciidda marka arqama allahu anfahu marka la yidhaahdo ilaahay sankiisa ha dulleeyo wey marka waxaa loo jeedaa muraagaman meel cadow lagu cidhiidhiyo lagu sandulleeyu yacni marka arlada ka helaya muraaqamkaasoo meeshaa loo hijroon karo ama loo wareegi karo cadow lagu sandullayn karo oo kasiiran fara badan wasacatan wuxuu heli ballaadh xagga risqiqa abuu heli waman yakruj ku kastoo baxa min baytihi gurigiisa ka baxa muhaajiran xaaluu haayiraayo baxa ila allahi xagga ilaahay u hijroonaayo u haayirayo wa rasuulihi rasuulkiisa u hijroonaayo rasuulka ilaahay xaggiisa u hijroonaayo humma yudrikhu lmawtu intaa dabadeedna uu haleelo almawtu geeridu ay haleesho faqad waqaca xaqiiqee waa dhacay yacni waa waajibaa loo jeedaa ajruhu ajarkiisu cala allahi allah buu ku waajibay wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday mar walbana yahay gafuuran mid dembi dhaaf badan raxiiman oo naxariis badan aayaddan ahlucilmigu waxay soo rareen sabab oo waxay yidhaahdeen saxaabi ama nin muslima oo maka joogay da'na ahaa waxa uu ahaa nimaan xataa socod xamilayn yacni da- markaa daraaddii wuxuu ahaa nimaan markaa tamar hayn dabeedna marka aayadda hore hijradu ay soo degtay oo laga soo reebay kuwa loo cudur daaray ila almustadcafiina min alrijaali waannisa'i walwildaani laa yastatiicuuna xiilatan walaa yahtaduuna sabiila faulaa'ika casa allahu an yacfuwa canhum wa kaana allahu cafuwan gafuura ayaa wuxuu yidhi anigu xoolaan leeyahay cudurdaarkaa inaanan helin baa dhici karta inamadiisii buu ku yidhi qaada daabadii saara xagga iyo madiina ay kaxeeya markaana xanuunno waa hayaa iqaada buu yidhi xaggaa madiina ii kaxeeya magaciisa damuura la odhan jiraa la yidhi riwaayaad badan waxaa ku soo arooray culamada qaarna ay quweeyeen damuura in magaciisa la odhan jiray ama damuurat ibnu jundub riwaayaad kaloo dacfi ku sugan yahay oo magaciisa ina damuro ka dhigayo jandax ibnu damura la odhan jiray odhanayaana waa jiraan laakiin waxaa labada qawisan in magaciisa damuro la odhan jiro ninkii waa la qaaday odayga ahaa ee xanuunsanayey daabad baa la saaray xaggaa iyo madiine ayaa daabadii loogu kaxeeyey makaba isagaan ka fogaanin baa nafsi qabato halkaasuu ku dhintay markaasa aayaddu soo degtay iyadoo la tilmaamayo aayadda ilaahay ku sheegaayo mar haddii waxa weeye gurigiisii uu ka baxay hijradiina uu niyeysay hijrana uu u baxay inuu waxa weeye ajarkiisa helaayo iyadoo aayadda ilaahay ku sheegaayo waman yakruj min beytihi muhaajiran ila allahi wa rasuulihi huma yudriku lmawtu faqad waqaca ajruhu cala allah waayo niyadaa uu la yimi camalkana intuu kari karaayay uu isku dayey waxa ka imanaya inuu markaa noqdo asharka sidii mid hijradii sameeyey oo kale inuu yeesho ayaa ka imanaysa aasuu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam wa inama likulli imri'in maa nawaa ruux kastaba waxa u sugnaaday wuxuu niyeeyaa u sugnaatay ninkana hijruu niyeeyey hijradii markuu niyeeyena weliba waa isku dayay oo ficil isku day ah buu la yimi oo u istahbiibayo o istiilayo dabadeedna waxaa ka soo soko maray inay u wada xasisho oo u wada helo siduu rabay qadar baa ka soo soko maray oo ajashi iyo geeridii loo qoraa u timi marka waxaa laynoo sheegay ajarkiisii oo dhammaystira in la siinayo aayadda laga fahmayaa faqad waqaca ajruhu cala allah yacni marka ajar inuu ajarkiisa inuu leeyahay oo allah isku waajibiyey ba aayaddu ku ku tilmaamaysa waxaa kaloo loo ballan qaaday ciddii hijro isku dayda oo hijro la timaada inuu ilaahay faraj u furaayo oo risiqana loo waasicinayo kurbada iyo dhibaatada iyo cidhiidhiga saaranna laga qaadayo yacni markaa saasaa loo ballan qaada waman yuhaajir fii sabiili illahi yajid fi lardi muragaman kasiira wasaca maadaama dhulkuu deganaa uu liajli illaahi uga hijroonayo uga tegaayo ciwad khayr qabaa ilaahay siinaya cawil khayr qaba ayaa ilaahay siinaya waxaa ku soo aroortay xadiis saxiixa oo imaam axmed musnadka ku soo wariyey inuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam man taraka shay-an lilah abdalahu allahu khayran minh ka shay ilaahay dartii uga tagaa ilaahay wuxuu ugu beddelaayoo ugu dooriyaa wax ka khayr badan baa ilaahay ugu beddelaa allah wuxuu yidhi waman yuhaajir ku kastoo hayra fii sabiili illahi ilaahay waddadiisa u hijrooda yajid wuu heli fil ardi arlada gudaheeduu ka heli muraaqaman meel loo hijroodo ama loo wareego cadow lagu sandulleeyuu heli muraaqamkaas oo kasiiran fara badan buu heli wa sacatan ballaar buu heli risiqa loo ballaariyo loo waasiciyo waman yakruj ku kastoo baxa min beytihi gurigiisa ka baxa muhaajiran xaaluu hijroonaayo ama haayiraayo ila allahi ilaahay uu hijroonaayo wa rasuulihi rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam u hijroonaayo huma yudriku lmawtu intaa dabadeedna ay geeridu haleesho faqad waqaca bimacnaa isagaan hijradii wada xasilin oo la wada imanin oo meeshuu u hijroonayay aan gaadhin geeridu ay haleesho faqad waqaca xaqiiqee waa dhacay yacni waa ku waajibaa loo jeedaa ajruhu ajarkiisu cala allahi allah buu ku waajibay ilaahay wuxuu isku waajibiye mooyaane cid wax ku waajibisaa ma jirto qiyaas makhluuqa laga qiyaas qaadanayana ilaahay waxba looguma waajibiyo caqliguna waxba kuma waajibiyo sida ahlu sunna waljamaca ay qabaan qolyo muctasile la yidhaahdo lunsan baa waxay yidhaahdeen maya waxa markaa wanaagsan ilaahay waajib bay ku tahi wixii xunna xaaraan bay ka yihiin waxaanay isticmaaleen qiyaas iyo caqli bay isticmaaleen qowlkoodaasi waa qowl aan saxnay laakiin tafadulan waa ixsaanan ilaahay wax waa isugu waajibiyaa laakiin makhluuq hadday caqli tahay iyo had yacni wax kale ay tahay toonna cid kaloo wax ku waajibisaa ma jirto makhluuqana ilaahay loogama qiyaas qaato makhluuqana ilaahay loogama qiyaas qaato laysa ka mitlihi shay wa huwa asamiicu albasiir baa ilaahay yidhi ilahay wax la midi ma jiraan falaa tadribu lilahi alamhaal baa ilaahay yidhi falaa tajcaluu lilahi andaada wa antum taclamuun baa allah yidhi walilahi almathalu alaclaa buu ilaahay yidhi aayaadkaasi waxay tilmaamayaan qaar yacni nahyi sheegaaya iyo qaar khabar sheegaayaba inaan ilaahay makhluuq lagu matelin marnaba oo aan lagu shabbihin marka makhluuq inaan looga qiyaas qaadan hadday qiyaasu shumuul tahay iyo hadday qiyaasu tamsiil tahay midnaba ayaa marka ay tahay sida saxani laakiin qiyaas awlawiyo shay kastoo kamaala oo makhluuq u sugnaado nuqsaani sinaba aynay ugu sugnayn inuu khaaliqu uga mudnaansho badan yaho uga xaq leeyahay qiyaaska awlawiga ahi wuxuu soo gelayaa masalulacluhu soo gelaya walilaahi almasalu alaclaa ayuu soo gelaya naqsi kastoo nuqsaan ah oo daate ahaanteeda nuqsaan u ah oo makhluuqu ka qashaafo khaaliqu inuu ka inuu ka nasahan yahay inay calaa sabiili awlaa tahay taasna rabbi waxa weeye waa loo sugayaayo waa la odhanayaa kamaal kasta isaga u xaqnimo badan nuqsaan walbana isaga uga nasahaad badan makhluuqu ka nasahnaanayo allah baa uga nasahaad badan oo uga dheeraansho badan marka allah inuu wax isku waajibiyo waxna iska xaaraantinimeeyo adiladaa inoo sheegaysa allah wuxuu yidhi kataba calaa nafsihi araxma allah wuxuu isku waajibiyey naxariis kataba rabbukum calaa nafsihi araxma aayad kale rabbigiin wuxuu isku waajibiyey naxariis aayad kale ilaahay wuxuu yidhi wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin xaq nagu waajibay ahaatay mu'miniinta inaanu u gargaarno ilaahay yidhi oo u hiilino allah isagaa isku waajibiyaye cidi kuma waajibin waatuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam xadiiska saxiixaynka yaa mucaadu atadri maa xaqu llahi cala alcibaadi wamaa xaqu alcibaadi cala allah marka xaqu allah isku waajibiyey tafadulan waa ixsaanan waa jira adiladuna waa sheegtay wuxuu iska xaaraantinimeeyaana waa jirtaa yaa cibaadi inii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu sida xadiidka muslim saxiixa ku soo wariyey min xadiisi abi dar ee xadiisulqudsigu uu sheegaayo oo uu tilmaamayo inuu ilaahay yidhi addoommadaydiow dulmigaan iska xaaraantinimeeyey wa jacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamu faqad waqaca ajruhu cala allah ajarkiisu waa ku waajibay ruuxa inuu ajar siiyo allah buu ku waajibay waxaa loo jeedaa ajaruu allah isku waajibiyey weeyaan inuu ajar siiye mid iskii u waajibay ma aha oo addoonka sidiisa ugu waajibay ee allah baa isugu waajibiyey tafadulan wa ixsaanan waa sidaa wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday mar walbana yahay gafuuran mid dembi dhaaf badan oo raxiiman naxariis badan وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الله حلو وإذا ضربتم مركز سعطان في الأرض أرلضاء السعطان ضربك أصلها قرع الليلة هذا لكن عبارة أكل وحلو استعمالا صفر كأي السعدال كالو استعمالا kaannahu ruuxa musaafirkee soconayaa inuu arlada addimada ku garaacayoo kale markaa halkaa in markii hore laga soo qaatay markii dambena markaa sidaas ay ugu canbaxday wa idaa darabtum markaad socotaan fil ardi arlada aada socotaan macnaha darafnimada iyo shartinimadaba waa in laga wada dhadhansadaa markaad fasirayso oo haddaad socotaan oo keliya haddaad tidhaahdo yacni macnihii shardigaad fasirta ee macnihii darafnimada ee xagga wakhtiga sheegaysay maad fasirin wa idaa darabtum markaad socotaan fil ardi arlada aad socotaan idaada shardiyadana waxaa loo isticmaalaa wax dhacaa ayaa loo isticmaalaa oo muxaqaq ay tahay inay dhacayaan haatay culammadu markay sheegayaan aqlabi bay uga jeedaane markay sheegayaan inta iyo idaadu waxay ku kala duwan yihiin inta shardiyada iyo idaada shardiyada ah waatay yidhaahdaan yacni midna waxay tilmaamaysaa in waxa weeye waxa lagu sheegay inuu muxaqaq yahay dhicitaankiisu midna inaanu markaa u muxtamal yahay oo u suuragal yahay waatay luqsi qaarkood ka dhigeen ay yidhaahdeen sallim calaa shaykhi nuxaati waqul lahu cindii su'aalun man yujibhu yucadamii ana in shakagtu wajadtumuunii jaaziman waidaa jazamtu fainanii lam ajzimi waxaad igu salaantaa buuhi shiikhii naxwoolayda kii shiikha u ahaa bal hadda shiikhaa igu salaama buu yidhi waxaanaad ku tidhaahdaa farriin iga gaadhsiisaa cindii su'aalun man yujibhu yucadami waxaan hayaa su'aal ruuxa ka jawaaba la weynaynayo la tabjiilinayo oo ruux muxtarama oo dee marka cilmi le ruuxaasi inuu yahay baa loo aqoonsanayaayo in la qadariyo la weyneeyo waabay tahay qotalow su-aasha caynkaas uu ku xidhay maxay tahay su-aashaasi waxa weeyaan buu yidhi waa luqsiyo halxidhaalo weeyaane ana in shakagtu wajadtumuunii jaaziman waidaa jazamtu fainanii lam ajzimi anigu haddaan shakiya buu yidhi wajadtumuunii jaaziman waxaad igu aqoonsanaysaa inaan wax jasminayo wax goynaayo ama wax jasminayaad igu aqoonsanaysaa waidaa jazamtu fainanii lam ajzimi markaan wax jasmiyana waxba ma jasminba waa luqsi luqsigu tacmiyuu ku dhisan yahay oo si aan shaygii loo fahmin baa loo cabbiraa oo hadda wuxuu leeyahay haddaan wax jasmiyo waxba ma jasmin ya haddaan shakiyana waxbaan jasminayaa oo qatcinayaa wuxuu uga jeedaa wax ku luqsinayaa in iyo idaa in iyo idaa weliba farsamada cajiibka uu sameeyey mid walba tu kugu weydiinayo haddana ku daray ana in shakagtu wajadtumuunii jaaziman inbuu ku weydiinayaa inna waa kuu sheegay laakiin ma la dhaadayaa haddaan shakiya buu yidhi oo arrinkaas waxa weeye shardigu ku xidhan yahay inuu dhacayo haddaan ka shakiyo isidhahdo tolow ma dhacaya mise dhici maayo wajadtumuunii jaaziman waxaad igu aqoonsanaysaa ficilka inaan jasmiyo jasmiga hadda kii icraabka ahaa buuga jeedaa wa idaa jazamtu fa inanii lam ajzimi haddii muxtawaha uu shardigu koobsaday haddaan qadcinayo leeyahay ilaba ilaa waa wax dhacaya haddaan idhaahdo fa inanii lam ajzimi ficilka jasmin maayo jasmigii icraabta ta dambe uga jeedaa ka horena wuxuu uga jeedaa mu-addaha uu shardigu keensanayo uga jeedaa oo macnuhu wuxuu u dhacayaa uun inta wax muxtamala oo suuragalaba in lagu markaa yacni shardiga la geliyaa wax ilaaba ilaa dhacaya lama geliyo haaliban idaadana waxa la geliyaa wax ilaaba ilaa dhacayaa la geliyaa idaaduna jaazimo ma aha oo ficilka waxba ma jasmiso waa shartiyatun hayru jaazima culamada qaar baa yidhaahda daruuratu shicir markay tahay bay wax jasmin kartaa oo ajroomi waa ka markaysagaa ku sheegay kitaabkiisa ibnu ajuruum waa ka ku sheegay yacni markaa matniga naxwaha ku saabsane uu qoray oo uu leeyahay wa idaa fi shicri khaasatan idaaduna markuu jawaasimta ka soo hadlay shicirkoo keliyay wax jasmisaa wa idaa tusibka khasaasatun fatajammali shaahidkay markaa cuskadaan bay tahay almuhim idaada waxaa la geliyaa wax markaa muxaqaqu lwuquuca markaa safarku waa dhacaya ilaaba ilaa wa idaa darabtum markaad socotaan waa safraysaane markaad safartaan fil ardi arlada aad safartaan falaysa calaykum korkiina ma ahanin junaaxun wax dembiya kuma qabtaan an taqsuruu inaad qasrisaan ay fii an taqsuruu anta horteed iyo annada horteed xarafka haddii la garanaayo qiyaasan baa loo xadfaa hadda fii baa meesha ka maqan waana la garanaya an taqsuruu ay fii an taqsuruu inaad qasrisaan dembi kuma qabtaan oo gaabisaan min asalaati salaada markaysaga wax ka mida aad qasrisaan oo gaabisaan wax dembiya kuma qabtaan in khiftum haddaad ka baqataan an yaftinakum inay idin fitneeyaan oo idin laayaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay inay idin fitneeyaan bimacnaa inay idin laayaan haddaad ka baqdaan yacni falaysa calaykum junaaxun fii an taqsuru salaa inaad salaada qasrisaan dembi kuma qabtaan ina alkaafiriina gaaladu kaanuu waxay ahaadeen lakum xaalay cadowga soo socdaa kaa'inan lakum kaa'iniina lakum qaar idinka idiin sugnaaday ay yihiin caduwan col bay ahaadeen caduwan wasnigiisu waa facuul facuulna waxaa markaa isku mida midhkiisa iyo labadiisa iyo markaa jamaciisu waa isku mid marka hadda waxaa laga warramayey shamac baa laga warramayey oo lagaga khabrayey haddana caduwan baa la yihi acdaa'an lama odhan waxaa loo jeedaa macno jamac baa hadda loo jeedaa caduwan col bay idinla ahaadeen colkaas oo mubiinan cadaawaddoodu ay caddahay aayaddani waxay ka warramaysaa qasriga salaada la qasriyo marka safarka la yahay bay ka warra ka warramaysaa ahlucilmiga qaarkood waxay ku xambaareen in looga jeedo salaatul khawfkii bay culamada qaar ku xambaareen laakiin qowlka saxiixee sawaabkaasaynu sheegi doonno in sha allahu ee jamaahiiru ahlilcilmina ay mareen waa inay aayaddan hore ku saabsan tahay qasriga salaada la qasriyo marka safarka la yahay oo socdaalka la yahay taasay ku saabsan marka qasriga salaada la qasrinayo salaadaha afar afarta ragcadood ah waa duhurka iyo casarka iyo cishahe baa la soo gaabiyaa safarkii oo laba laba ragcadood baa la tukada qasrigu waa saas maqribkii lama qasriyo intiisa lagama gaabiyo saddexdaa ragcadood baa marlayba la tukanaya hadday safar tahay iyo haddii la neg yahay mar walba subaxana lama qasriyo markii hore iska gaabnaydba oo laba ragcadood ay ahayd sidaas aawadeed takfiif kaloo xagga rakacaadka ku saabsan lama sii khafiifiyo haddaba aayadda waxaa lagu xidhay shardi shardigaasi wuxuu yahay markaad safar tihiin inaad salaada qasrisaan dembar- dembi kuma qabtaan shardigaa safarnimada garanay ee shardi labaad baa lagu xidhay shardigaa labaad oo ah baqasho gaalada laga baqanaya inay jirto in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu daa'ifo yar baana ku tegey inay shardi u tahay khawfkaasi inuu shardi yahay oo haddii aan safarkii cabsii wehelin inaan salaaddii laba qasrinaynin bacdibaa sidaa ku tegey daawuuda daahiriya iyo daahiri iyo madhabu daahiriya iyobaa loo nisbeeyey oo kutubta mufasiriinta qaarkood u nisbaynayaan mase raajicin oo bal hadda muxallaha iyo waxay ka qoreen marka ma eegin midh midh kalena waa laga sheegaa ra'yi noocaasa laakiin ra'yigaasi waa ra'yi daciifa oo shaad ah waayo adilada saxiixa ah buu yacni caaridayaa oo khilaafsan yahay oo adilada ay ka mid tahay ficilkii nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa ay ka mid yihiin oo ay ka mid tahay qowlkii nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ka mid yahay oo xadiidka muslim saxiixa ku soo wariyey yacla bnu umaya ayaa wuxuu weydiiyey cumar bnu khataab waxa uu yidhi salaadan aynu qasrinayno safarka gaabinayno xaalkeedu muxuu yahay waayo allah wuxuu yidhi in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu haddaa ka baqataan gaalada gaalada fitnadooda haddaa ka baqataan buu ilaahay yidhi oo shardigaasaa lagu xidhay waqad aminnaa aamin baynu noqonnayoo nabadgelyaynu haysannaa marka maxaynu u qasrinaynaa cumar ibnu khadaab wuxuu ku jawaabay tacajabtu mima tacajabta minhu ama cajibtu mima tacajabta minhu waxaan la yaabay aniga qudhaydu adiguba waxaad la yaabtaan anna la yaabay xataa sa'altu nabiya sala allahu calayhi wasalam ilaa aan ka weydiiyey nebiga sala allahu calayhi wasalam markaasuu wuxuu igu yidhi sadaqatun tasadaqa allahu biha calaykum faqbaluu sadaqatah waa sadaqo ilaahay idinku sadaqadaystaye sadaqadiisa aqbala bimacnaa idinkoo nabadgelye ku sugan inaad salaaddii qasrisaan waa sadaqo ilaahay idinku sadaqadaystay waa ziyaado uu ilaahay idin sii siiyey waa bilmunaasaba halkaa waxaan tilmaamayaa ahlucilmiga qaarkood baa waxay yidhaahdeen oo bacdu salafna laga soo roray mufasiriinta qaarkoodna ay qoreen inaan la odhan karin allahumma tasaddaq calayna ilaahayow wax nagu sadaqadayso waayo waxay yidhaahdeen innamaa yatasaddaqu man yarju thawaaba waxa wax sadaqadaystaa mid sawaab iyo ajar siina rajaynaya wax sadaqadaysta waxayna soo qaatay ina allaha yajzi lmutasadiqiin mufasiriinta qaarkoodna waa qoreenoo tafsiirka aayadda aayatu yuusuf tafsiirkeeday ku soo arooriyeen hadalka noocaasay ku sheegeen manay radiyin umay tacaqubin oo aljaamic liaxkaami alqur'aan waa qurtubiye tafsiirkiisa waa ku qori jiray mas'aladaas marka tasaduq inaan allah lagu sifayn karin ayaa hadalkoodu u dhacaya laakiin axaadiis baa jirta caaridaysa warka noocaas ah oo uu ka mid yahay xadiidkan sadaqatun tasadaqa allahu biha calaykum faqbaluu sadaqatah marka allah in tasaduq lagu sifaynayo oo inuu wax sadaqadaysto in lagu itlaaqi karo yacni sida sifaadka kaleba loogu itlaaqi karee soo arooray iyadoo la odhanayo sifaadka khalqiga lama mid ahaa sidaas oo kale la odhanayo ayaa xadiidku ku tusinaya xadiid kale laftiisa waa ku soo aroortay mas'aladaasi oo xadiidkii ku saabsanaa in allaha tasadaqa calaykum hulusa amwaalikum ziyaadatan fii xasanaatikum ahlu cilmiga qaarkoodna xadiidkaa laftiisa waa taxsiiniyey aanu noqonno xadiidka hore xadiidkaa hore ee cumar bnu khadaab ee weli nabigaan weydiiyey sala allahu calayhi wasalam nebiguna wuxuu igu jawaabay sadaqatun tasadaqa allahu biha calaykum faqbaluu sadaqata muslim baa saxiixa ku soo wariyey waa xadiis saxiixa weeyaan sidaas aawadeed wuxuu daliil u yahay shardiga in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu shardigaasi laa mafhuuma lahu inuu yahay inaan mafhuum mukhaalafo laga qaadanaynin ayaa xadiiskaasi daliil u yahay camalkii nebiguna waa caddeeyey ficilkiisii oo waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam xayaatadiisii intuu safarka ahaa ama ha ahaato maray cabsii jirtay ama ha ahaato maray nabadgelyo ahayd mid walba salaadda waa qasrin jiro waa gaabin jira xataa xajatu lwadaac xajkii sagootiga ee uu nebigu sala allahu calayhi wasalam xajiyey sanadii tobnaad oo carabtii markaa jasiiratulcarab ay ku sugnaydba ay markaa badiba islaameen oo wax cabsiya aynay jirin nebigu sala allahu calayhi wasalam safarkaaba waa ku qasrinaya salaada cabsiina may jirin oo gaalo markaa lagama baqay oo min madiina markuu ka tegay laga bilaabo ilaa intuu madiine ku soo noqonayey ha ahaato markaa intii safarka uu ku jiray socodka ku jiray ee maka iyo madiine u dhexaysay ama ha ahaato intuu manaasigta ku sugnaaye nebigu sala allahu calayhi wasalam salaadaha waa qasrinay xataa maka gudaheeda marku sugnaa waa qasrinay marka taasina waxay caddaynaysaa inaan mafhuum mukhaalafo shardigaa laga qaadanaynin shardigan waxay culammadu yidhaahdaan mafhuum mukhaalafo lagama qaato hadduu u yimaado jaryan cala alghaalib ama muwaafaqatan lilwaaqic dhacdo markaa jirta haddii isagoo waafaqsan shardigu yimaado amaba markaysaga waxaweyaan haalibkii isagoo caynka ay ahayd uu ku yimaado shardiguna isagoo waafaqsan culammadu qaacide ahaan waxay ku yidhaahdaan mafhuumu mukhaalafo lagama qaato sida usuulkaba muqararka ku ah ayaa ahlucilmigu ku caddeeya idan halkaa waxaa ka soo baxaysa iyadaan cabsiba jirin safarka daraaddii in salaada loo qasrinaayo culamada fuqahadu tafaasiil bay mas'alada ka yidhaahdaan oo waynay isku khilaafaan taxdiidka la xadaynaayo safarka salaada lagu qasrinaayo ma mutlaqu safaroo safar oo dhanba mid dheer iyo mid gaabanba ma safarka dheerba safarka dheer hadduu yahay maxaa dherarka lagu xadidayaa masaafo intee la eg ma marka maalin la soconayo ma marka laba marxalo la soconayo ma marka saddex marxalo la soconayo yacni intee baa loo eegayaa yacni taas yada ahlucilmigu waa isku khilaafaan aqwaal baynay ka leeyihiin kala duwan culamo badani waxay ku tageen safarka loo shardinayaa inuu laba marxalo yahay culamada sidaa ku tagtayna waxaa ka mid ah shaaficiyada ka mid a marxalataan inuu yahay socod laba maalmood la socdo oo gaadiid rarani ay socdaan masaafaday goyn karaan safarka intaas oo kala gaadha ayaa lagu qasrinayaa bay yidhahdeen salaada inta ka yar laguma qasrinayo qaar ka sii badiyeyna waa jiraan sida xanafiyadoo kaleo iyagu saddex marxalo yidhi culamo badan oo ka yareeyeyna waa jiraan ahlucilmiga qaarkooda ku tegay safar oo dhan waa lagu qasrin karaa sidaa ku tegayna waa jiraan oo saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam bacdi ka mida baaba ka mid ahaa kuwa ku tegay ee qabay in safar oo dhan ama ha dheeraado ama ha gaabnaadee in salaada lagu qasrin karo waxaa ka mid a cabdullaahi ibnu cumar baa ka mid ahaa cabdullaahi ibnu cumar wuxuu idhi law kharajtu maylan laqasartu asalaa wax kale iska daaye haddaan mayl keliya bixi lahaay oo socon lahaa salaadda waa qasrin lahaay oo waa gaabin lahaa xaafid ibnu xajar alcasqalaani fatxubaariga waxa uu ku sheegay sanadkiisu xadiidkaas mawquufkii cabdullaahi ibnu cumar isnaadkiisu waa saxiix buu yidhi oo cabdullaahi ibnu cumar waa ka asaxay culimmada markaa qaarkood ba waxay qaateen ficillay dooneen inay taxdiidka ka qaataan oo ay yidhaahdaan yacni markaa ficilladaas baanu ka daliishanaynaa wax ka yar inaan la qasrin karin nebigu masaafada intaa la eg buu ku qasriyey intaa in ka yar laguma qasrin karo laakiin bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen taxdiidka arrinka ku saabsan oo lagu kala xadaynaayo inta lagu qasrinayo iyo intaan lagu qasrinaynin ficil keliya markaa oo calaa sabiili itifaaq u dhici karaa lagama qaadanayo taxdiidkaas waayo ficilkaasi ma caddaynaayo hadduu markaa masaafadu bixi lahaa inta ay ka yaro gaabnaan lahayd oo meel ka sokaysa muraadka uu u lahaan lahaa inaanu salaada qasriyeen kuma tusinayo ficilkaas mar haddaanu taa ku tusinaynin taxdiidkaa daliil uma aha mar haddii yacni markaa nas xadidaayo aan lahaynin waxaa markaa loo noqonayaa aayadda markaa sida lagu sheegay iyo curfiga markaa sida loo yaqaano aayaddana mutlaqu darbi baa laynoogu sheegay mutlaqu darbi fi lardi socod kastoo arlada la socdo oo safar loo socdo baa laynoogu sheegay inuu tawiil yahay iyo inuu qasiir yahay inuu dheer yahay iyo inuu gaaban yahay laguma xadidin sidaas aawadeed mas'alada khilaafaa ku jiro laakiin qowlka raajixa in shaa allahu waa qowlka cabdullaahi ibnu cumar iyo kayrkiiba ay ku tageen shaykhulislaam ibnu taymiyana u arjaxay culamo kalena ay qabaan marka oo ah safarka kiisa dheer iyo kiisa gaabanba waa lagu qasrin karaa mar haddaanu jirin daliil u diidaya safarka gaaban in lagu qasriyo diidaya mar haddaanu jirin waxay noqonaysaa almutlaqu calaa itlaaqihi yacni markaa daliilka mutlaqa ah itlaaqiisaa loo daynayaa wax itlaaqa qaydaya inta laga helaayo itlaaq mutlaqnimaa loogu camal falaya halkaana waxaa ka dhalanaysaa safar oo dhan salaada in lagu qasrin karo waxaa weliba markaa culamada qaarkood ay u sii daliishadeen nabigu sala allahu calayhi wasalam xajatu lwadaac xajkii sagootiga sannadii tobnaad ee hijiriyada uu xajiyey waxa uu tujinayey markuu joogo yacni mino iyo carafo iyo musdelifaba qasri buu samaynayey salaadaha afar afarta ragcadooda inuu qasriyo gaabiyo dadka ku daba tukanayeyna dad agagaarka maka iyo meelahan deganaa iyo qaar maka deganaa iyo qaar madiine ka yimi iyo qaar meelo kaloo fog ka yimi intaba waa lahaayeen mana odhan nebigu sala allahu calayhi wasalam marka salaada qasriga uu tujiyo xaraf sheegaaya inuu mino iyo manaasigta kale markuu ku tujiyo inuu odhan jiray salaadiina dhammaystira xaraf sidaa sheegaya lama hayo oo sidaa ku soo arooray amaa xadiidka la soo wariyey oo sheegaya atimuu ayaa ahla makkata atimuu salaatakum fa innaa qawmun safrun reer makow salaaddiinna dhammaystirta annagu dad safara baanu nahaye xadiidkaasi waa midda koowaadee waa daciifoo ma asixin waa midda labaadee hadduuba asixi lahaa xajatulwadaac kuma saabsanayn ee wuxuu ahaa caamulfatxi maka gudaheedaanu ahaa caamulfatxi ayuu ahaa sanadkii furashada ee maka la furtay ee sideedaad maka gudaheedayna ahayd oo uu nebigu ku tujiyey sala allahu calayhi wasalam ee laakiin mina xaraf sheegaayo inuu nebigu yidhi atimuu salaatakum fa inaa qawmun safrun ama carafo uu caynkaa ka yidhi ama uu musdelifo sidaa ka yidhi lama hayo hadday waajib ku ahaan lahayd dadkaas la tukanaya ee qaarkood ay maka deganaayeen ama agagaar ka dhow ay deganaayeen inay iyagu salaada taam yeelaan maadaama masaafadu aynay dheerayn yacni sidaasi hadday ku waajib ahaan lahaydna nebigu waa caddayn lahaa waayo qaacidadu waxay tahay ta'khiiru lbayaani can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuusu bilijmaac caddaynta in laga dibdhigo uu nebigu ka dibdhigo wakhtigay ummaddu u baahan tahay inuu ka dibdhigo oo u caddayn waayaa nebiga nisbadiisa uma bannaana waana laysku waafaqtay inayna u bannaanayn oo waayo waxay noqon lahayd yacni iyadoo ay waajib tahay inay salaada taam yeelaan haddaanu nebigu u caddaynin waxa ka dhalan lahayd bayaankii lagu waajibiyey inaanu gudan baa ka dhalan lahayd nebiguna bayaanka waa gutay waana ka soo baxay oo waajibaadkii la la saaray oo ilaahay uu ku waajibiyey si fiican buu u guto uga soo baxay allahna wuxuu ku yidhi yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika wain lam tafcal famaa ballagta risaalat macnaha caynkaasana ahlucilmigu waa daliishadeen alcalaamatu ibnu lqayim iyo ibnu taymiya iyo culamo kaleba saas yadaabay tilmaameen masaa-isha noocaasana laftooda waa ka daliishadeen masaladuna salaf bay leedaho saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam bacdi ka mid a ku tegey qowlkaasina in jamaahiirtu khilaafsan yihiin daciifin mayso waayo aqwaashu waxay ku kala xoog badan tahay bixasabi adillatiha ee ma aha markaysagaa yacni cidda ku tagtay farabadnaanteeda kuma kala xoog badna fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi waalrasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir qasriga salaada la qasrinayo ruuxa musaafirka ahay salaada qasrinayo culammadu waa isku khilaafaan ma waajibba ma ruqso sunnaaba ma mid mubaaxabaayo in la taam yeelaa afdala aqwaal baa ku sugan aqwaal ayaa ku sugan culamada qaarkood bana sibay ku tageen laakiin in sha allahu waxa ugu raajaxsan qowlka odhanaya waajib weeye salaada inuu ruuxa musaafirkii qasriyo waa waajib qowlkaasaa aqwaa daliilan xoog badan xagga daliilka waayo nabigu sala allahu calayhi wasalam xayaatadiisii kama asixin oo kama sugna iyadoo safaradiisu ay fara badnaayeen maruu ghazawaal u safraayo maruu cimro u safraayo maruu xaj u safraayo yacni afar goor buu nebigu cimro u safray ghazawaadkana yacni dhowr iyo toban goor buu u safray xajkana mar buu u safray intuu madiino tegay mar buu markaa yacni xaj u soo safray intaas oo dhan mar qura kamay sugnaanin inuu salaad afar ragcadooda isagoo safarka ku jira inuu taam yeelay kama sugnaan salaad afar ragcadood ah isagoo safarka ku jira inuu taam yeelay kama sugnaan hadday mustaxab ahaan lahayd ama bannaanaan lahaydna nebigu waa samayn lahaa walow maratan kulay marna ku tahay waa samayn lahaa mar hadduu cimrigiisii marnaba samayn waayey waxay ku tusinaysaa inaynay markaa waxaweye bannaanay ee waajib ay tahay qasrigu uu waajib yahay amaa xadiidka la soo wariyoo sheegaya yutimu wayaqsuru waa taam yeeli jiray waana qasrin jiray isagu ma asixin siday culammadu sheegeen waxaana loo soo naqliyey si kalena kaana yaqsuru wa tutimu nebigaa qasrin jiray caashina waa taam yeeli jirtayna waa loo soo raray taa lafteedana culammada qaarkood waa ka hadle calaa kulli xaal nebiga kama asixin oo kama sugnaan xadiis qura inuu mar qura salaada taam yeelay isaga oo safara hadday bannaanaan lahaydna waa samayn lahaa waa ta kale odhaahu ku caddaynaayo in la taam yeeli karana ma haydno waa ta kale ee saxaabi taam yeelay miduu ugu taqriiriyo isagu ogaaday ama cahdigiisii la sameeyey iyo wakhtigiisii oo saxaabada qaarkood intay taam yeeleen nebigu ka aamusay oo aanu ku inkirin taana lama hayo intaasoo dhan ba haddii la waayey waxaa ka xasilaya salaada in la taam yeelo inaynay meesha ku jirin iyadoo safar la yahay ee waajib ay tahay qasrigu qowlkaasaa arjaxu daliilan ha yeeshee mas'alada noocaas ah waxaa laga reebayaa hal masalo weliba adilo kala soo aroortoo sheegaya yacni ina allaha farada asalaata fi lxadari rakcatayn yacni ilaahay salaadda markii hore wuxuu faral yeelay iyadoo laba laba ragcadood ah ayuu markii hore faral yeelay markii a- salaadaha afar afartaa laba laba ragcadood markii hore lagu faral yeelay fadiidat fi lxadari wa uqirat fi safari xadiiska caaisha saxiixa safarkiina sidiisaa lagu sugay labadii baa lagu sugay negaanshihiina waa la kordhiyoo laba kalaa lagu daray laba kale ayaa lagu ziyaadiyoo lagu daray xadiidkaa laftiisuna wuxuu daliil u yahay iyo xadiidka ibnu cabbaas ee kale la macnee muslim soo wariyey labaduba waxay ku tusinayaan in salaada markaysagaa qasrigu in la qasriyo musaafirku qasriya inay waajib tahay haddaba hal masalo waa laga reebayaa bilaa ishkaal masaladaasi waxay tahay ruuxii musaafirka ahaa hadduu imaam muqiima ku xidho waxaabuu la kulmay dad markaysagaa muqiimiinoo meel ku tukanaya ama safarkiibuu dee magaalo magaalo galay oo tegey masjid lagu tukanayuu tegey salaaddii duhur baa la qiimay waa ku xidhay xalka caynkaasee imaam muqiima uu ku xidho salaaddii wuu taam yeelayaa tabacan liimaamihi inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi imaamka waxaa imaam looga dhigay in lagu daydo daraaddii baa imaam looga dhigay adilada caamka siday ugu soo aroortay xadiis gaar oo masaladaas si gaara u sheegayaana waa soo arooray min xadiis ibni cabbaas oo in cabdullaahi ibni cabbaas la weydiiyey ruuxa musaafirkee ku xidha imaam muqiima yacni muxuu u taam yeelayaa ayaa cabdullaahi ibnu cabbaas la weydiiyey isagu waa musaafire hadduu imaam muqiima ku xidhay muxuu salaaddii u dhammaystirayaa markaasuu cabdullaahi ibnu cabbaas waxau uhi sunnatu abilqaasim waa sunnihii rasuulka sala allahu calayhi wasalam weeye markuu ruuxu ku xidho imaam muqiima isagoo musaafira inuu taam yeelaa waa sunnihii rasuulka sala allahu calayh wasalam weeye xadiiskaasina waa saxiix sheekh albaanina wuxuu yihi saxiixun calaa sharti muslim sidaw irwaau lqaliilkaba ku odhan jiray sidaas aawadeed qowlka saxiixi waxay tahay hadduu imaam muqiima ruuxa musaafirkii ku xidho salaaddii waa inuu taam yeelaa daliilkaasaana adiladii caamka ahayd khasisay oo ka soo reebay waa taam yeeli farqi waxaan kala lahayn hadduu imaamkii salaadda awalkeeda kula xidho oo ka soo gaadho iyo hadduu markaa salaaddii wax ka mida ka soo gaadho farqi ma kala laha farqi ma kala laha ama aqwaashay fuqahada qaarkood yidhaahdeen oo ku saabsan laba ragcadood markuu la tukaduu salaamad naqsan karaa ama waa iska sugayaayoo atixiyaadku ku sugayaa intuu ku soo gaadhayo o ugu soo noqonayo imaamku halkaas fartaasuu kusii sugaya oo iska sii fadhiyaya yacni sidaas ay yidhaahdeen amaba waa salaamad naqsan kara ay fuqahada qaar yidhaahdeen waa qowl daciifa wey qowlkaas ku saabsan wuxuu ku sugayaa atixiyaadkuu ku sugayaa iyo waa salaamad naqsanayaa waa qowl daciif ah maalikiyada qaarkoodna nadmi yar bay cabireen oo tilmaamayaan masale noocaas ah waa madhabtooda inay kaga sugan tahay masaladaas awjuh ay ku sugan tahay madhabulmaalikiya madaahibta kale qaarkood oo awjuhdaasi ay ku jiraanna waa jiraan awjuhdaasi ay ku jiraanna waa jiraan oo qaarkood ay yidhahdeen bacdu almaalikiya in iqtadaa musaafirun bixadari atama xatman fi lmaqaami alashhari walibni shacbaana ida ma tamama maca alimaami rakcatayni sallama والانتظار للسلام يجب من بعد ركعتين قال أشهد waxa uu yidhi naadimku hadduu markaa ruux musaafiri ku xidho ruux markaa muqiim ah waa dhammaystirayaa marka lagu socdo yacni qowlka qawiga ah ee caanka ah laakiin ibnu shaclaan sheikha la yidhaahdee maalikiga ahi waxa uu yidhi ragcatayn markuu dhammaystiro oo ragcatayn la yimaado ayuu salaamad naqsanaya waalintidaaru lisalaami yajibu min bacdi ragcatayni qaala ashhabu sheikha kale maalikiga ashhab la yidhaahdaana wuxuu yidhi imaamka salaamtiisa in la sugaa waajibo atixiyaadka dhexuu ku sugayaa ilaa intuu u soo noqonayo halkaa ugu imanayo kullu dalika waa aqwaal daciifa saxiixuna waxay tahay qowlka ugu horreeya oo ay jamaahiirtuna qabaan madhabta maalikiya lafteedana raajix ka ah iyo madaahibta kaleba hadday xanaabilo tahay iyo hadday maalikiye tahay iyo hadday shaaficiye tahay yacni intaba markaysa markaa raajix ka ah jamaahiiru ahlicilmina ay ku tageen salafan wa khalafan adiladuna ay ku tusinayso oo ah hadduu imaam muqiima ku xidho salaadda waa inu dhammaystiraa xataa hadduu ragcad ka soo gaadho waa inuu dhammaystiraa hadduu ragcad ka soo gaadho waa inuu dhammaystiraa laakiin ragcad wax ka yar marku ka soo gaadho ma dhammaystiraya mise ma dhammaystiraayo masalada noocaasa lafteeda khilaaf baa ku jira laakiin al axwad waa inuu markaysaga dhammaystiro maadaama yacni xadiidku uu sheegaayo waa in hadduu ku xidho uu sheegayo waqad i'tama ficlan mana ku xidho allah wuxuu yidhi waidaa darabtum markaad socotaan fi lardi arlada aada socotaan oo safartaan falaysa calaykum korkiina ma ahaanin junaaxun wax dembiya an taqsuru ay fi an taqsuruu inaad gaabisaan dembi kuma qabtaan min asalaati salaadda wax ka mid aad gaabisaan in khiftum haddaad ka baqataan an yaftinakum inay idin fitneeyaan oo idin dhibaateeyaan ama idin laayaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay inay idin fitneeyaan haddaad ka baqataan dembi kuma qabtaan salaaddii inaad qasrisaan ina alkaafiriina gaaladu kaanuu waxay ahaadeen lakum xaal cadowyada soo socda lakum waxay sifo ka ahayd caduwan bay sifo ka ahayd waa laga hormariyey waa laga xaalaynaya oo nakiro waxa sifada ka ah haddii laga qadimo xaal bay ka noqotaa waxay ahaadeen lakum xaal cadowyada soo socdaa lakum kaa'iniina lakum qaar idinka idiin sugnaaday xaalay yihiin caduwan col bay ahaadeen colkaasoo mubiinan cadaawaddoodu caddahay cadaawaddiisu caddahay waidaa kunta fiihim faaqamta lahum asalaata faltaqum daa'ifatun minhum macaka waidaa kunta markaad ahaato fiihim dhexdooda mid ku sugan fa aqamta lahum asalaata salaadda aada markaa u oogto bimacnaa aada tujiso faltaqum daa'ifatun ha kacdo koox minhum yaga ka mid oo muslimiinta ka midii ha kacdo macaka adiga la jirkaagu ha kula tukato walya'khuduu ha qaataan aslixatahum hubkoodana ha qaataan fa idaa sajaduu markay sujuudaan falyakuunuu ha noqdaan min waraa'ikum xaggiinna dambe qaar ku sugan ha noqdaan walta'ti ha timaado daa'ifatun kooxoo ukhraa kale ha timaado kooxdaa kale oo lam yusalluu aan tukanini ha timaado falyusalluu ha tukadaan macaka adiga la jirkaaga ha kula tukadaan walya'khuduu ha qaataan xidrahum digtoonidooda ha qaataan wa aslixatahum hubkoodana ha qaataan wadda aladiina kuwii waxay jeclaadeen kafaruu gaaloobay low takfuluuna ay an takfuluu inaad ka mooganaataan oo ka gaafil noqotaan ama ka dhoohnaataan can aslixatikum hubkiinna inaad ka mooganaataan ayay jeclaysteen wa amticatikum iyo alaabtiinna inaad ka mooganaataan bay jeclaysteen fa yamiiluuna dabeedna ay idinku iiliyaan ay fahum yagu yamiiluuna calaykum waa idinku iilinayaan maylatan iilin waaxidatan keliya oo bimacnaa weerar mar keliya ah ayay markaa idinku soo qaadayaan hal mar ah haddaad sidaas samaysaan walaa junaaxa dembi ma aha nin calaykum mid korkiinna ku sugan ma aha in kaana bikum hadduu idinku sugan yahay adan dhibaato oo min matarin roob xaggii ka ahaatay aw kuntum ama aad noqotaan mardaa qaar buka aad noqotaan an tadacuu ay fii an tadacuu inaad dhigtaan dembi kuma qabtaan aslixatakum hubkiina inaad dhigtaan dembi kuma qabtaan wakhuduu qaata xidirakum digtoonidiinna qaata ina allaha ilaahay acadda waa diyaariyey lilkaafiriina gaalada wuxuu u diyaariyey cadaaban cadaab buu u diyaariyey cadaabkaasoo muhiinan wax dulleeyuu u diyaariyey aayaddan waxay ku soo degtay salaatulkhawfka ayaa sabab u ahayd oo nebigu sala allahu alayh wasalam isagoo ghazawaadka qaarkood ku sugan oo cadowgii ay isu dhow yihiin ayaa gaaladii waxay yidhaahdeen waxaa u soo socoto o u imanaysa salaad ay wax walba ka jecel yihiin baa xilligeedii dhow yahay marka salaaddaa markay galaan baynu weerarka ku qaadaynaa oo aynu markaa weerarayna ee aan la sugno dabeedna iyagoo baxnaaninaya inay salaaddii timaaddo xilligeedii oo ay doonayaan weerarka inay markaa la eegtaan ay rabaan ayaa aayaddu ka hor soo degtay iyadoo ilaahay amraayo nebiga sala allahu alayhi wasalam iyo mu'miniinta la socotaba qaabkay u tukan lahaayeen oo salaadana ula iman lahaayeen cadowgana isaga isaga celin lahaayeen oo isaga ilaalin lahaayeen markaasuu ilaahay wuxuu amray in nebigu sala allahu alayhi wasalam salaadii uu tujiyo saxaabada oo saxaabadana laba qaybood ka dhigo qolo gaar haysa oo cadowgii yacni ku aadan iyo qolo nebiga la tukanaysa ragcadda hore ragcaddaa hore markay la tukadaan kayfiyaad kala duwan baa calaa kulli xaal soo arooro xilliyo kala duwan baa nebigu sala allahu alay slam salaatulkhawfka tukaday xilliyada qaarba sibuu u tukaday xilliyada qaar wuxuu u tukaday inuu ragcad qoladii hore tujiyey dabeedna sujuudda labaad markii ay sujuudeen oo nebigu sala allahu alayh wasalam sujuudda labaad ee ragcadda koowaad uu ka soo toosay ayay iyagu ragcad kale u kaceen dabeedna marka waxa weeye waa dhammaystirteen salaaddii ragcaddii kaley ku dareen ila safarna waa yihiine ragcaddii kale markay ku dareen oo labadii ragcadood tukadeen oo atixiyaadsadeen bay salaamad naqsadeen kuwii gaarka ahaabay beddeleen nebiguna qiraa'adii buu dheereeyey ragcaddii labaad baa qoladii kalena ugu timi oo iyaguna waxay la tukadeen ragcaddii labaad bay la tukadeen atixiyaadka markuu nebigu marayay ragcaddii kale u kaceen oo ragcaddii kale soo dhammaystirtay dabeedna nebigay la salaamad naqsadeen taasi waa kayfiyo waana nebiga waa ka sugantay sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu inay saa u tukadeen kayfiyaad kale waxaa kaloo soo arooray oo iyaguna sugan oo asaxay in nebigu sala allahu alayh wasalam qolada horeda ragcad tujiyey waa xilli kale xilliyo kala duwan bay dhacday saas aawadeed culamada qaarkood waxay yidhaahdeen sidaa naylu awtaarkaba ku arki karto lix iyo toban kayfiyadood oo kala duwan ayaa salaatulkhawf usoo aroortay ahlu cilmiga qaarkood kayfiyaadka qaarkood waa isgudageliyeenoo qismada intaa waa ka yarayeen almuhim saxaabada qaar nebigu wuxuu tujiyey hal ragco dabeedna ragcaddii markuu tukaday oo iyaguna ragcaddii la tukadeen oo ragcaddii kale u kacayba iyagu atixiyaadsadeen oo waa salaamad naqseen hal ragcay kaga baxeen walam yaqduu manay qallayn oo ragcaddii kale lamay imanin waa tageen qoladii kalaa timi iyaguna ragcadda kaley la tukadeen waana la salaamad naqsadeen nebiga sala allahu alayh wasalam marka nebigu laba ragcadood baa u xasishay qolo kastana min ragcad baa u xasishay taasina waa kayfiyad kale adilaana ku asaxday axaadiista qaarkood oo sidaa u sheegaysa oo tilmaamaysa in qolo weliba ragcad la tukatay nebiga ragcad kalena aynay la imanin markii dambe oy dib kala imanin ayaa markaa ku ansaxay waxaa weliba sii ayidaya xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey oo cabdullaahi bnu cabbaas uu yidhi ina allaha farada asalaata calaa lisaani nabiyikum fi lxadari arbacan wa fi safari rakcatayni wa fi lkhawfi rakcatan cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi sida muslim saxiixa ku soo wariyey ilaahay salaada waa faral yeelo carabkii nebigiinna ayuu ku faral yeelay wuxuu ugu faral yeelay negaanshaha gudihiisa afar ragcadood waa salaadaha afar afarta ah wa fi safari ragcatayni safarkana laba ragcadood buu carabkii nebiga ku faral yeelay wa fi lkhawfi rakcatan cabsida gudaheedana hal ragco ayuu carabkii nebiga ku faral yeelay xadiidka daahirkiisuna weliba waa sii ayidaya inkastoo culamada jamaahiirtu ay xadiiska awilaan oo yidhaahdeen ragcadda wuxuu u jeedaa ragcadda nebiga lala tukanayo mana sheegin ragcaddii kale dib lagala imanayay laakiin taa ay sheegayaan waa khilaafu daahir waxaana kaaga filan inaad tahda waa kayfiyatu min alkayfiyaat waa kayfiye ka mida kayfiyaadka jira ahlucilmiga qaarkoodna ragcadda waxay ku gaar yeeleen xaalka fii xaali lmusaayafa marka cabsidu daran tahay bay culamada qaarna ku khasiseen kayfiyaadka kale ee soo arooray waxaa ka mida in nabigu sala allahu alayh wasalam afar ragcadood yacni markaa tukaday meelaha qaarkood yacni waa laga sheegay lafteeda oo yacni ay qoloba laba la tukatay taa lafteeda waa la soo wariyey laakiin sixadeeda hadda ma hubo almuhim kollay laakiin safar may ahayn haddii waxa weeye taasi ay saa ku sugan tahay waxay aqbali kartaa khawf madiina iyo meelahaasoo kale inay tahay almuhim tafaasiisha kayfiyaadka markaa loo samaynaayo loola imanayo tafaasiil badan bay ahlucilmigu sheegaan laakiin daahirka aayadda ashyaadaynu markaa tilmaannay waa inaga caawinayaa fahamka aynu fahmayno waa inaga caawinayaa yacni markaa axaadiista ijmaal ahaan macnahooda aynu u soo rarray waa inaga caawinayaan xaalka caynkani waa xaalka cabsidu ayna aadka u darnayn ee jamca lagu tukanayo laakiin haddii cabsidu aada ay u daran tahay waynagii ku soo marray fii suurati albaqara waynagii kusoo marray fain kiftum farijaalan aw rukbaana haddaad baqataan oo bimacnaa cabsidu ay daran tahay waxaad tukataan idinkoo wax fuushan iyo idinkoo cagaha markaa ku soconaya mid walba marka xaalkaa la yskuma jamacsanayo waa fii xaali musaayafa marka cadowga la ysdhex galo bay ku saabsantay taas mid waliba gaarkiisu u tukanayaa sidii ugu suuragal ah iimaa iyo tilmaan baan ugu tukanaya qiblada ha qaabilo ama yaanu qaabilin axaadiistuna waa sii cadaysa fain kaana alkhawfu ashadda min dalika yacni hadduu cabsidu intaa ay ka daran tahay waxaad tukataan idinkoo waxfuushan iyo idinkoo caga ku soconaya idinkoo qiblada qaabilsan iyo idinkaan qaabilsanayn mid walba markaa tukada iimaana sameeye waa ta axaadiistu markaa sheegtay waxaa laga qaadanayaa aayaddan iyo axaadiista salaatulkhawfka ku soo aroortay jamaacada salaada jamac lagu tukadaa xadar iyo safarba hadduu ruuxu kari karo inay waajib ku tahay iyadoo cabsi ay jirto iyadoo safar la yahay ayuu ilaahay amrayaa nebiga iyo saxaabadiisu inay jamac ku tukadaan taa waxaa laga daliishaday jamacu inuu waajib yahay fi lxadari wa fi safari xadarkana waa haddii uu ciduu la jamacsado haysto oo jamaacaba wada safara inuu mid waliba mar qubqubleeyo uu yidhaahdo dee ruksaynu iska haysanaaye mid waliba gaarkiisa ha u tukado ma aha mar haddii cid lala jamacsado la haysto jamaacadii waa waajib safar ba hala ahaadee jamaacadii waa waajib safarba hala ahaadee waa in jamac lagu tukadaa jamaacadii rukso ka ridaysaana ma jirto dadka qaarkood intay safraan ba ay laga yaaba magaalo inay tagaan iyagoo magaaladii joogo hore hareerihiisa laga addimaayo aanu cid kaloo la jamacsadana haysanin jamaacadii tegi maayo waxaa laga yaabaa halka uu jiibsado inuu iskaga tukado ta noocaasina waa qalab laysa calaa musaafirin jamaacatuna lama hayo war miya aragtay xadiis sheegaya laysa calaa musaafirin jamaacatun ya aayaddu waxay sheegaysaa in jamac lagu tukanaayay sheegaysaa jumcada waa laga rukseeyey laysa calaa musaafirin jumuca culamada qaarkoodna waa ku weeyeen xadiiskaas laakiin laysa calaa musaafirin jamaca lama hayo saas aawadeed jamaacadii inay waajib tahay adilada loo daliishaday ka mid tahay aayaddan iyo axaadiista markaa waxay sii cadaynaysaba wa idaa kunta fiihim markaad dhexdooda ku sugan tahay bacdiba waxay ku tageen salaatulkhawfku wuxuu ku gaar ahaa xayaatadii nebiga waayo waxaa loo shardiyey inuu nebigu ku dhex sugan yahay mar haddaanu ku dhex sugnayn oo nebigii la oofsaday falaa salaata khawfin salaatu khawf ma jirta bay yidhahdeen qowlkaasina waa qowl daciifa qowl daciifa qowlkaasi weeye sidaas aawadeed jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan waa khilaafeen qowlkaas waa khilaafeen waxaanay qabaan xukum caama xukunkaasi inuu yahay nebigana aanu ku gaar ahayn jamaahiirtuna waxay qabaan wixii nebiga lagula khitaabo waxa u asalaa inay tahay caam min xaysu lmacna wamaa bihi qad xusiba annabiyu tacmiimuhu fi lmadhabi asaniyu saaxibulmaraaqi waa ka ku odhanaya alfiyada usuulka wixii nebiga lagula khitaabo caam noqoshada uu caam ka yahay waxay ku sugan tahay qowlka raajixa ee markaa koreeya marka almuhim yani kuma gaar ahaa xayaatadii nebiga marka mafhuumu shardi ma leh muwaafaqatan lilwaaqic ayuu ku yimi wixii nebiga lagula khitaabana waxaa u asala inay ummaddu la wadaagto taasaa u asala laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana wa idaa kunta fiihim markaad dhexdooda ku sugnaato rasuulki ilaahayow fa aqamta lahum salaata salaadda aada u oogto salaadda tujiso faltaqum ha kacdo daa'ifatun koox minhum muslimiinta ka midi ha kacaan macaka adiga la jirkaaga ha kacaan oo ha kula tukadaan salaada walya'khuduu ha qaataan aslixatahum hubkoodana ha qaataan oo iyagoo salaaddii tukanaya hubkooda ha ku gaadhnaada fa idaa sajaduu markay sujuudaan falyakuunuu ha noqdaan min waraa'ikum xaggiinna dambe qaar ku sugan ha noqdaan waxaa loo jeedaa salaaddii gaarkooda intay u dhammaystirtaan oo ragcaddii kale ugu daraan oo ay markaa atixiyaadsadaan ha salaamad naqsadaan oo dabeed cadowga yacni markaa ha idinka ilaaliyaan walta'ti ha timaado daa'ifatun koox ukhraa kale ha timaado kooxdaa kale oo lam yusalluu aan tukanini ha timaado falyusalluu ha tukadaan macaka adiga la jirkaaga ha tukadaan walya'khuduu ha qaataan xidrahum digtoonidooda ha qaataan xidri iyo xadar culamada qaar waxay yidhahan waa bimacnan oo labaduba markaysaga waa isku macno waa laba masdar ahlucilmiga qaarkoodna waa kala yar farqiyeenoo waxay ahay xidrina waxaa la yidhahdaa maa yuxdaru bihi oo waxa lagu digtoonaado xadarkuna waa digtoonida lafteedii oo waa masderkii laakiin ay isku mid tahay culamo badan baa ku tagtay farqiguna maba weynaba wa aslixatahum hubkoodana ha qaataan wadda aladiina kuwii waxay jeclaysteen kafaruu gaaloobay low tagfuluuna ay an tagfuluu inaad ka mooganaataan can aslixatikum hubkiina inaad ka mooganaataan bimacnaa hubkiina inaydaan sidanin waa iska yaro dhigtaan hubkiinay jeclaysteen wa amticatikum iyo alaabihiinna inaad ka mooganaataan bay jeclaysteen waxaa laga tilmaamayaa waa wixii markaa ay cadowga iskaga ilaalinayeen hadday tahay waxa weeye diricyadii dagaalka iyo koofiyadihii dirta ahaa iyo ashyaada la midka ah waxyaalihii cadowga ay iskaga celinayeen fayamiiluuna calaykum ay idinku iiliyaan korkiinna ay ku iiliyaan maylatan iilin waaxidatan keliya bimacnaa hal mar ay weerar idinku soo qaadaan saasay jeclaysteen marka fayamiiluuna waxay noqonaysaa ay fahum yamiiluuna walaa junaaxa calaykum walaa junaaxa wax dembigii ma ahaanin calaykum idinka korkiinna ama dhaladiinna kuma sugna in kaana bikum hadduu idinku sugan yahay adan dhibaata hadday idinku sugan tahay dhibaatadaas oo min matarin roob xaggii ka ahaatay oo bimacnaa roob oo kale hadduu jiro oo ah xoogaa ku dhibaatoonaysaan hubka qaadashadiisa ama xanuun uu jiro aa ku dhibaatoonaysa hubka qaadashadiisa dembi kuma qabtaan hubkii inaa iska ilalisaan aw kuntum ama aad noqotaan mardaa qaar buka aad noqotaan an tadacuu inaad dhigtaan dembi kuma qabtaan aslixatakum hubkiinna wakhuduu qaata xidrakum digtoonidiinna qaata waxaa intan dambe kusoo degtay culamada qaarkood yidhaahdeen riwaaya lagu soo wariyo waabay sugnaatay riwaayaduna cabdiraxmaan ibnu cawf baa xanuunsanayey markaasaa la yidhi aw kuntum marda an tadacuu aslixatakum marka calaa kulli xaal inay ruqsad tahay baa taana laga qaadanaya ahlucilmiga qaarkood taa waxay ka daliishadeen marka la yidhi haddii cudurdaaradaasi ay jiraan oo aa xanuunsanaysaan ama roob jiro inaad hubkii iska dhigtaan dembi kuma qabtaan haddii kale in dembi lagu qabo aan cudurdaar jirin taana waxaa laga qaadanaya qaadashada hubka la qaadanaya inuu waajib yahay lagalaga qaadanaya shaaficina laba qowl buu ka leeyahay waa waajib iyo mayo waa sunne waxaana markaa shaykhaynku arjaxeen oo nabowi iyo raafici ay arjaxeen qowlka sunnanimada ayay marka arjaxeen laakiin amarku waajibnimo u soo arooraa sidiisa walamru yaqtadii alwujuub amarku waajibnimo ayuu keensadaa qariinada dambena waa tilmaamaysaa sidaas aawadeed insha allah waxaa arjaxa qowlka waajibnimada sheegaaya haddaan cudurdaar jirin wakhuduu qaata xidrakum digtoonidiinna qaata ina allaha ilaahay acadda waa diyaariyey lilkaafiriina gaalada wuxuu u diyaariyey cadaaban cadaab buu u diyaariyey cadaabkaasoo muhinan wax dulleeye ayuu u diyaariyey wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk